إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda ingiriiska ayaa si lama filaan ah albaabada isugu dhufatay saldhig militari oo ay ku lahayd magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa gacanta ku dhigay markab hub u siday dowladda federaalka xildhibaan hore ayaa sheegay in dhibaatada dowladda federaalka ay gaartay meel weliba oo ka mid ah dalka bulshada ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya isbaarooyin xaddaaf ah oo lasoo dhigay gudaha magaalada iyo bannaankeeda maxkamadda islaamiga ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa riday xukun xaduusino ah kaasoo lagu fuliyey saddex qof موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shan iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwooda ugu doorka roon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan dowladda ingiriiska ayaa si lama filaan ah albaabada isugu dhufatay saldhig militari oo ay ku lahayd magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xukuumadda london ayaa shaacisay inay isaga guurtay saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ninka lagu magacaabo charles nicholas king ayaa shaaciyey inay isaga guureen saldhiggan oo ay ku tababari jireen ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayay ingiriisku saldhiggan ka furteen magaalada baydhabo waxayna maamulka la baxay koonfur galbeed ka taageerayeen dhanka tababarka ciidanka iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen tababarayaal ka socda dowladdaas waxayna sidoo kale siiyeen hub iyo qalab militari lama oga xogta rasmiga ah ee ay ciidamadani uga guureen halkaasi balse khubarada ciidanka ayaa dhankooda tibaaxaya intani sabab u noqon karto dagaalada sii xoogaysanaya ee waayihii u dambeeyey ay mujaahidiinta al-shabaab ka wadeen dalka gaar ahaan gobolka baay iyo deegaanada ku dhow haddaba marka laga yimaado dowladda ingiriiska oo iyada qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iminkana gebi ahaanba soo afjartay saldhiggan oo ka mid ahaa kan ugu weyn oo ay ku lahaayeen soomaaliya ayaa dhinaca kale waxaa jira waddamo badan oo reer galbeeda oo dowladda federaalka ka taageera dhanka dhaqaalaha iyo tababaridda ciidanka kuwa oo qaarkood xarmo militari ku leh gudaha dalka si kastaba dowladda federaalka iyo maamulka ka arrimiya magaalada baydhabo oo inta badan ku tiirsan kaalmada shisheeyaha ayaa walaac ka muujinaya go'aankan uu ingiriisku albaabada isugu dhuftay saldhiggan oo ay sheegeen inuu muhiim u ahaa geesta kale marka dib loo eego cadaawadda ingiriiska ee ummadda soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dowladihii duulaanka gardarada ah kusoo qaaday halganka daraawiishta kula jireen shisheeyaha waxaana wakhtigaasi diyaaradaha ingiriisku duqaymo bahalnimo ah oo aan loo meeldayin ka geysteen magaalada taleex oo ka dhalatay in halkaasi ay ku nafwaayaan dad tiro badan xoolo isugu jira geel ari iyo lo'ba iyo magaaladii oo dhul kale la simay gebi ahaanba inkastoo duqayntani ku beegneed kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii ayaa waxay haddana ku suntan tahay halgankii ugu horreeyey ee qaaradda afrika lagu weeraro diyaarado sayidka oo hormuud u ahaa halgankaasi ayaa wacad ku maray in dagaalku uu sii wadi doono isagoo sidoo kale sufaradii ingiriiska u sheegay inuu ku dhiman doono jihaadka diinta iyo koryeelidda kelimadda allah isku soo wada duub oo duulaanka gardarada ah ee dowladaha shisheeye ku soo qaadeen dalka ayaa ina tusaysa inay tahay mid soo jireen ah waxaana culimmadu iyo waxgaradkuba ku talinayaan in ummadda soomaaliyeed iska dulqaadaan shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa gacanta ku dhigay markab hub u siday dowladda federaalka cabdulqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa markab siday gaadiid gaashaaman iyo hub culus kaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka la magac baxay puntland markabkan ayaa waxa uu shixnadaha hubka ah kasoo daabulay dalka turkiga oo xukuumadda dalkaasi ay ka mid tahay dowladaha duulaanka ku jooga soomaaliya waxaana ay xoguhu tibaaxayaan in uu kusii jeeday magaalada muqdisho islamarkaana uu ku socday dowladda federaalka muuqaalo iyo sawiro laga baahiyey markabka ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka la magacbaxay puntland si gaar ah kuwa uu maamulkaasi u tababaray imaaraadka carabta ee loo yaqaano b m b f ayaa waxa ay muujinayaan in markabkaas uu siday gaadiid gaashaaman sida tawyada rasaas qoryo culus iyo saanado kale oo kuwa ciidanka ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada maamulka la magacbaxay puntland ay maanta aroortii hore markabkaasi geeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shaqaalaha markabka ayaana lagu amray in ay u hoggaansamaan awaamirta kaga imaanaysa hoggaanka ciidamada b m b f sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamadaasi xogaha qaar ayaa tilmaamaya in shixnadan ay ka timid dalka aderbijaan islamarkaana uu soo qaaday markab laga leeyahay turkiga walow gaadiidka qaar ay yihiin kuwa uu turkigu leeyahay dowladda federaalka iyo xukuumadda ankara ayaa ilaa iyo hadda waxwar ah ka soo saarin markabkan la sheegay in uu ka yimid dalka turkiga islamarkaana uu hubka iyo saanada ciidan u siday dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh si kastaba ha ahaatee tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo sanadkii lasoo dhaafay maleeshiyo beeleedyo hubaysan ay gacanta ku dhigeen gaadiid xamuul ah oo siday saanad ciidan oo badan oo mariyay duleedka degmada balanballe ee gobolka galgaduud kuwaas oo ka yimid dalka itoobiya iyadoo xilligaas la sheegay inuu hubka ku wajahnaa dowladda federaalka xildhibaan hore ayaa sheegay in dhibaatada dowladda federaalka ay gaartay meel weliba oo ka mid ah dalka waa kan cali aadan xasan oo sii ambaqaadaya qodobkaasi zakariya maxamuud xaaji oo ah xildhibaan hore ugu tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xumaanta ay fidinayso dowladda federaalka ay gaartay meel walba oo dalka ka mid ah waxa uu sidoo kale tilmaamay in xasan sheekh uu wax walba qarribay islamarkaana aysan jirin meel u fiyo bulshada halkudhigii uu doorashada kusoo galayna sarbeeb kala jeeday maantana uu xilka ka degaya isagoo colaad ku abuuray dalka wuxuuna intaa raaciyey xildhibaan zakariya in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh uu wakhtigeeda ku dhammaaday boobka guryaha shacabka iyo iskudirka beelaha soomaaliyeed wax meel laga taabto uu fayoobay ma jirto waxa weeye madaxweynuhu halkudhigii uu kusoo galay doorashada waxaan ka tegahayaa soomaali heshiisa adduunkana heshiis laha iyaduna heshiis islaha hadda wuxuu ka tegahayaa cagsigii waynaan fahmin cagsiga ula jeeday soomaali dagaalsan oo aan ishaysanin oo midba mid ay la dirirayso midba midda xigta la dirirayso oo wax isku dheganaya wax saysta aysan ahayn baan ka tegayaa weeye adduunkana adduunya idin qabsanaysa oo maalin walba dowlad cusub intaan tago aan leeyahay kaalana qabsada weligeed lama maqal madaxweyne leh inta waddan kala taga kaalayoo na qabso adeer xumaha dowladda federaalka ahi meel walbuu gaaray ilaa xuduudaha baddeen oo dhan buu saameeyaa waxa weeye waxaasoo dhan sabab waxaa u ah xumaha kasoo faaxayo kasoo fidaya mar walba dowladda dhexe waka ah iyadoo gabaabsi uu yahay muddaxileedka xasan sheekh ayaa waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo dowladda federaalka ee la xiriira xaaladda mugdiga ah ee la geliyey dalka waxayna arrintaas ka muuqataa meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada bulshada ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya isbaarooyin xaddaaf ah oo lasoo dhigay gudaha magaalada iyo bannaankeeda waa kan waryaheenna maxamed muudey abu muslim oo sii ambaqaadaya faahfaahinta warkan dadka ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa la nool dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay maamul xumo baahsan oo ka jirta magaalada dhibaatooyinkani waxaa ugu horeeya isbaarooyinka isdabajooga ah ee la dhiganayo gudaha magaalada iyo banaankeeda sidoo kale maamul xumada ka jirta magaalada ayaa sababtay inuu xirmo isbitaalka degmada taas oo culeys hor leh ku noqotay shacabka qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku nool magaalada ayaa kulan isugu yimid waxa ayna cabasho ka muujiyeen dhibaatooyin kala duwan ee haysta
waxaad ogtihiin markaan ka bilaabo degmada gudaheeda waxyaabaha ka jira waxaad ogtihiin in isbaarooyin maaragtay kala joogsi lahayn la dhigaayay laamiga dheer ee mara degmada oo ilaa hadda sababa in mararka qaar la dhiga xitay fiyaalihii magaalada isbaarada la dhigo waxaad ogtihiin maalmihii shalay iyo doraad iyo wixii ka horreeyaba inuu xirnaa isbitaalkii degmada oo loogu adeegayay hooyooyinka umulaaya maaragtay dhallaanka loogu adeegayay inay maaragtay uu xirnaay caqabadahan aan sheegnay waxay ka dhex jiraan keliyaha reer matabaan cid korna uga imaatay ma jiraan waxaad ogtihiin ambalastii dad qabiil hadday soo bixin layihiin ambalastii loogu adeegayay hooyada ku nool baadiyaha ee soddon kilomitr ama afartan kilomitr degmada matabaan u jirta in la yidhi irida kama bixi karto marka koowaad horta taas sharaf dhacay nagu tahay haddaan reer matabaan nahay mas-uuliyadda koowaadna waxaa qaadaya maamulka degmada maamulada ka jira dalka ee ku daaban shisheeyaha ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana dhibaatooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa diineed iyo kuwa adduunyo intaba sida uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar mubaarag maxkamadda islaamiga ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa riday xukun xadu sino ah kaasoo lagu fuliyey saddex qof deegaankan oo lagu magacaabo doon buraale oo u dhow degmada qoryoole ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid ah xuduudu allaah kuwaasoo lagu fuliyey saddex gabdhood xadkan oo ah xadusino islamarkaana ka dhacay deegaanka doon buraale ayaa waxaa soo xaadiray bulshada ku nool deegaankan iyo deegaanada u dhow xadka ayaa waxaa lagu fuliyey saddex gabdhood oo ku kacay fal sino ah iyagoon la horkeenay maxkamadda shareecada islaamka deegaanka doonburaale mid ka mid ah qudaada wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka ka soo baxay maxkamadda adilada loo cuskaday iyadoona midkiiba lagu dhuftay boqol jeedal maadaama aysan soo marin wax guur ah iyadoo cadin xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda kudhaanka shareecada islaamka degmada qoryoole xukun xadusinaah maanta ku fulisay saddex gabdhood oo sagaal iyo toban sano jir ah degan tuulada cabdi cali oo shan iyo toban jir ah degan tuulada oona cabdulle waxay maxkamadu ku xukuntay in boqorka baash si lagu dhufto oo hadda maxkamada qaala allahu tacaala azaniyatu wazani ajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jaldatin walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fi diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir min xadiisi cibaadati رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا في الذكر جلد مئة ونفي سنة وبالله توفيق هذا هو حنجلينا في الانتاج xadka zinada ayaa ka mid ah xuduudaha allah ee ku xusan qur-aanka kariimka xikmadda loo jidiyey ayaan ah in lagu ilaaliyo cirdiga iyo abtirsimada waxaana zinada lagu tilmaamaa dunuubta ugu liidata dadka muslimiinta ayna la gudboon tahay inay iska ilaaliyaan zinadii wax waliba oo horseedi karaa dhegaystayaal warka fiidnimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu